dhowaan waxaa dib loo furay wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho kuwaas oo markii hore aan loo ogolayn gawaadhida dadweynuhu in ay isticmaalaan hadda waxay awoodaan gawaadhida gaarka ah ee dadweynuhu inay isticmaali karaan wadooyinkaasi iyaga oo maraya baaritaano amni arrintaasi ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii madaxda dowladda soomaaliya ay go-aankaas qaateen haddaba jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaas ka waraystay maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda
jamaal waa mahadsan tahay dabcan wadooyinkan arrintan wadooyinka hadda baabuurta loo ogolaaday in la baaro ay gudbaan dabcan arrin weyn oo bulshada soomaaliya sugaysa waaye waayadii hore dee dowladdu ama ciidamada jagboontyada joogo waxaa adkaa in shaksi gaari raaxaa wato uu si saalay ku gudbo haddii gudbayana waxaa lagu qasbi jiray inuu mas-uul waco ama idikaar dowladeed uu ku gudbo marka laga reebo gawaari yaroo maaragtay si macrifole ku gudbi jiray laakiin hadda arrintan waxay ugu dhigantaha in qof walbeet uu awood u yeelin karo inuu maaragtay jigmonti mari karo in la baari karo in la hubin karo waana midda dadka soomaaliyeed oo dhan ay weysugayeen waana go-aan dabcan dadka ay aada usoo wada dhaweynayaan oo rajo fiican laga muujinayo in caasimadda isku socodkeeda uu soo hagaagsanaanayo amnigana maaragtay runtii amni daradii awalba loo xiray ona qorshihii loo arkayo in amniga wax loogu qabanayana dabcan qorshayaasha dowladda hadda beryahan ay isticmaalayso ay ka mid tahay in yani istaraatiijiyad cusub oo amniga lagu xasilinayo caasimadda ay la timid taasna qayb bay ka tahay dabcanna bulshadu waxyaalaha ka cabanayaan ama xanuun ku hayana intaas aad marka hadda waa arrin wanaagsan oo lasoo dhaweyn wada
waa gartay maxamed laakiin muddooyinka ugu dambeeyey iyadoo xaaladda magaalada muqdisho aynu ognahay dadaallo amniga lagu sugayna ay socdeen haddana waxaa ka dhacday falal amni darra ah maalmo ka hor hubiyaala dhacay meelaha qaar waxaa laga soo sheegay dilal askarta dowladda qaarkood waxay ugu yeedeen inay dilal geystaan marka arrintani bal ka waran maxay u keeni kartaa ama ay ka tari karaysaa falalkaasi ma laga yaabaa inay darsadaan ma laga yaabaase in ay xaaladdu wax ka bedesho oo dhinaca amniga ay adkayso
amniga caasimadda dabcan dee magaaladan muqdisho dhinac markaan ka fiirin horta waa magaalo aada u yar dhinac markii laga fiiri waa magaalo aada u ballaaran dee magaalo ay ku nooshahay dad tiro aada u fara badan ilaa saddex milyan ilaa afar milyan la qiyaasaa ku nool dee dowladda dadkaas waxay ahayd inay istraatiijiyad ay hadda ku wajahaysa mid ka xoog badan ay la timaado dabcan dee ciidamada ugu faraha badan ayaa hadda ka howlgala caasimadda oo isugu jira nabad sugid boliis iyo ciidamooyin kale oo gaara oo loogu talagalay in amniga qayb ka qaataan marka horta ciidan iyo agab caasimadda ku filan hadda ugu yaala keliya waxaan isleeyahay xoogaha istraatiijiyadii waxaas lagu wajihi lahaa ama amniga si buuxdo gacanta loogu dhigi lahaa ama qofka soomaaliyeed uu ugu naalaan lahaa inuu meel walba si xornimo ku maro ayaa weli waxaan isleeyahay qorshahaasi lama xaqiijin laakiin sida hadda beryahan aan arkayno ama bilowga ah ama rajada hadda jirto ra-isul wasaare maalidhood saraakiishii taliyaha booliiska soomaaliya maalidhood saraakiishii booliiska oo hore ama dadkii maarata siinarka wacay qorshe badan amnina hadda caasimadda hadda waa laga diyaarinaya haddana waxaan rajeynaya isbedeladaas iyo rajada hadda la qabo iyo dowladda iyo aragtida hadda ay la imaanayso inay wax badan oo maaragtay hore u qaldama dib loo soxo in caqabadaha amni ee caasimadda ka jiro xalkooda la helo dabcan magaaladani mudday maaragtay la daala dhacaysa xanuunada amni darro waxaa ognahay in maaragtay labada shabeelle ee culeysyo kaga imaanayeen kooxaha ku sugan oo marka qaarkiis yani kasoo gudbaayo si la sheegaayo marka laakiin hadda aragti fiican baa socoto iyo istraatiijiyad iyo qorshe hadda caasimadda wax badan loogu qabanayo qayb ka midana waa bilow hadda wadooyinka inay soo adkala fududeeya in dadkuna maaragtay mar dhow ay aamini doonaan in hay-adaha amniga ay maaragtay kalsooni meel walba ku mari doonaan
kaasina waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo u warramayay wariyaha v o a jamaal axmed cismaan